Macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ismaamulka Mandera ayaa maanta waxa u furmay siminaar tababar lagu siinayo barayaasha oo socon doona saddex maalmood. Siminaarkan tababarka lagu siinayo barayaasha dugsiyada Qur'aanka ayaa waxaa soo agaasintay mu'asasada Al-Huda waxaana ka qaybgalayo ilaa iyo konton iyo toddoba macallin oo ka kala timid lixda degmo ee ismaamulka Mandera. Maxamed Muuse, guddoomiyaha mu'asasada Al-Huda, ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan uu u leeyahay macallimiinta iyo waxa la barayo.
dowradan sidii hortay loo sheegay waa dowra namuudajiya oo waxaa weeye mandheera county dhammaanteed ee, deegaamadeeda looga kala yimid Ee, sidii sheekh cabdirasaaq uu sheegay waxaa laga imaaday baanisa taagaaba ceelwaaq raamo lafey iyo mandheeron joogno lixda sabcounty ayaa laga imaaday sabcountiyada bannaanka ah waxaa ka yimid toddoba toddoba sheekh gudahana waxaa uga soo qaybgelaya mandheera labaatan iyo labo tiradaas waxay isku noqon haysaa kontan iyo toddobo ulajeedka laga leeyahay waa in la soo saaro macallimulmiithaali qof waxaa weeye dhinac walba ka dhisan kow qur-aanka qawaaciddiisii iyo carabkiisu uu dhisan yahay takhasus gooni ah iyo dad gooni ah culummaa loo saaray halkaas waxaa ku qoran tuxfatul atfaal iyo makhaarij alxuruufi wasifaat labo qof mudaraba oo ka dhisan idaaradii xalaqaadka maamulkii waalid iyo arday waxaa weeye daliilulmucallimi maadadaasay ku qoran tahay marka ulajeedka laga leeyahay waa in la soo saara macallimulmithaali sidaad wada ogsoon tihiin xukuumaadka iyo macallimiinta iskuulaadku waxay leeyihiin dowladu dhisan waxay leeyihiin xafiis jeemana waxay leeyihiin maamul kormeera intaasoo dhan waxay qaabilsan yihiin khibradda iyo aragtida macallinka in la kor yeelo innaga maadaama inaan taa haysanin ayaa mu'asasatlhuda waxay istustay oo u dhaqaaqday intii tabarteeda in macallimiinta wixii tabara loo faa'iideeyo saa darteed waxay ka koobantahay dowradan tasxiixu in carabkii la saxo in la saxo maamulkii iyo idaaradii la saxo in la saxo shakhsiyaddii macallinka iyo dadnimadiisii aragtidii uu bulshada kula noolaan lahaa in waxaa weeye dhammaan macallinku waa dowlad dhammaystiran arday cusub markuu qabanaya qaabkee buu u qaban waalid cusub markuu u yimaado qaabkee buu u qaabili macallinka meesha joogay macallin kale markuu qoranhaya jidkee buu u marayaa macallinkii intuu la joogay see u wada shaqaynhayaan waalidkii iyo ardaygii see u wada shaqaynhayaan ardaygan cusub ee kuu yimid qaabkee baad u qiimaynaysaa inta uu kula joogo muddadee baa silibaska aad haysata aad aaminsan tahay inuu ku dhammayn karo ku filaan karo manhajiyada iyo qaabka wax loo maamulo ayaan macallimiinta insha allahu tacaala wax ka tusaynaa Dhanka kale, culummadii iyo mas'uuliyiintii ka qayb gashay siminaarkan ayaa dhankooda bogaadiyey tababarkan loo qabtay barayaasha Qur'aanka, waxa ayna mahadcelin u direen maamulka mu'asasada Al-Huda.
waxaan ah, mahad u celinaynaa eh, muasasat alhuda muasasat alhuda altacliimiya oo arrintaa qur-aanka u istaagtay barashadiisa fahamkiisa kor u qaaditaankiisa ahd qur-aanka iyo ehelkiisa u istaagtay malaayiin malaayiin ku bixinayso waxaan leenahay allah idinka abaalmariyo ilaaha subxaanahu wa tacaala hoolahaasa kuwii adduun iyo aakharaba idin anfacaan oo khayrkan ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtiisa aad ku gashaan jannadiisa allah idinka dhigo mu'asasatul hudaa iyo dadka qaa'imiinta arrintaa u istaagay oo loo- loo- lagu aaminay oo u istaagan habeen idhaar ka shaqaynayaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaaha subxaanahu wa tacaala ajarkiina ha badiyo
marka wax kastoo bilaaw ah marka dhibkeeda iska leedahay Eh, alhuda trust foundation wax weyn ay haysaa Eh, wixii aad xamanayseen maaha idinkaay waxayn ka maqan yihiin insha allah waxaan u malaynay workshopka markuu dhammaad tartanka inaad si fiican ugu qayb qaadan doontaan oo la filla la tartam doon Eh, waxaa kalaad ku mahadsantihiin mandhera county ahaan jirti hadda mandhera county waan dhaafni waxaa loo socdaa noodistan dhammaan waxaan u malaynayaa qof kastoo meeshan fadhiyo ordaygiis la qaatay horta arday meel kale laga keeni ma laha arday kasta oo tartankaas ka qaybgal doon waxaa iska yimaada un dugsi ka mid ah mandhera county marka insha allah ilmahaasin markay tagaan eh, waa unu ducaynayna aniga wax kale oonu qabanayna mala
aad ay u dadaaleen dadaalkoodana in maaragtay lagu garab galo oo maaragtay lagu kaalmeeyo wax allaale waxay support ee loogu baahan yahay ay al- lagu siiyo ayay mudan yihiin Eh, aad aad u mahadsantihiin aan idin leenahay Eh, xaflado badan oo qur-aan tartan qur-aan lagu qabanayo ayaan iskala qayb qaadanay sheekh muusa waa nin cajiib ah nin adiga aad ka maseeraysi waay marka allah ku barakeeyo sheekhay jasaakum allahu khayr Eh, tan kale macallimiinta waxaa sabkoontiyaalka ka kale imaadeen Eh, aadan aadan idin soo dhawaynaynaa mandheera magaalada mandheera idinkugu soo dhawaynaynaa Eh, kolley mandheera juhdi badan oo diintan looga kaalmeynayo oo wax looga qabanayo ayaa ka jirta markaad xaflada aada dhamaysatiin ha iska galbanina dugsiyaasha qaar sooma mara waxaad ka masiirtiin aad arki doontiine cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera